madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta galeen ayaa si rasmi ah xarigga uga jaray xarunta hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee niiro ee magaalada baydhabo madaxweynaha ayaa waxaa ku helinayay xariijarka agaasimaha guud ee hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee niira cabdiweli cali cabdulle wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ugu horeyna agaasimaha guud ay hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga qaranka niira cabdiweli cali cabdulle ayaa shay tilmaamay muhiimadda ay leedahay in muwaadinku uu qaato kaarka
waxaa kaloo caqabad ah dadkeenu isma socon karaan waxaa ka warqabtaa dadkeenu hadeer waa safraan dukumentiya la-aan ayay gudaha ku safraan marka qofku markuu intuu baydhabo ka tago wuxuu tegayaa muqdisho isaga oo laba identity kale leh baydhabona magac buu ku joogaa xamarna magac kale ku joogi karaa ama jowhar buu magac kale ku tegi karaa waana caqabad guud oo amnigeenna iyo isu socodkeennaba caqabad ku ah waxaa keenayay inaynan lahayn aqoonsi midaysan oo waddanka aysan ka jirin waxaan rajaynaynaa insha allah haddii lahayd caqabadaha iyo caqabado fara badan oo ka mid ah oo ay ka mid tahay helitaanka adeega adeegyada asaasiga waxbarashada iyo caafimaadka oo aan xog saxa laga hayn waddankeena waxaa lagu xisaabiyaa wadamada xogta ugu yar laga hayo soomaaliya waxaana keenaya base ama foundation ma jiro mudane madaxweyne sidaad ka warqabtid waxaanu ku biirnay east africa community waxaana east africa communitygu ay iskugu socdaan gudahooda aqoonsiyadooda madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa isna dhankiisa bogaadiyey in ay baydhabo laga furo xarunta hay-adda marka runtii waxay kaloo muhiim u tahay oo dadka soomaaliyeedna ay muhiim ugu tahay diiwaangelinta dadka soomaaliyeed si loo ogaado tirada guud iyo tirakoobka dadka soomaaliyeed si loo ogaado tirada iyo tirakoobka isteedyada iyo degmooyinka ayadana muhiimay u tahay in la qaato kaarka aqoonsiga marka wax walbo oo nolosha bini aadanka ku xiran ama dhaqdhaqaaq ha noqoto ama shaqo ha noqoto ama shahaado ha noqoto ama aqoonsigan digitalka ha noqdo ama nooc kastaba waxay u baahan tahay kaarkan aqoonsiga marka aaday muhiim noogu tahay munaasabadan aadayna muhiim u tahay dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan weliba dadka reer koonfur galbeed oo hadda aan u furayno kaarka inay qaataan aqoonsigan hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee niiraah ayaa waxa ay xafiisyo badan ka fatay degmooyin badan ee ka tirsan soomaaliya